alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin sala allahu cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira amaa bacdu masaa'ilkii aynu soo maray shalay waxaa ka mid ahaa dadka asxaabulmacaasiga ah ee macaasida samaynaya iyagoon xalaashan iimaankoodu inuu ku naaquso ayaa arrinka laakiin aanay ku gaaloobahayn cinda ahli sunna waxaanay ahlu sunnuhu ku ijmaacsan yihiin oo dhammaantood ay isku waafaqsan yihiin qofku macaasida gaalnimada ka sokaysa inaanu ku gaaloobahayn ama ha badsado ama ha yaraysto ama mar ha la yimaado ama ha joogteeyo mar haddii shaygani aanu gaalnimo gaadhahayn qofkuna aanu xalaashanahayn ku gaaloobi maayo way jirtaa inay kala dembi badan tahay baynu nidhi qofka dee yaraystiya ka badsada laakiin xagga gaalnimada aynu ka hadlaynaa ijmaaca ahlulcilmiga soo rarayna waxaa ka mid ah alxaafid ibnu cabdilbar oo wuxuu ihi itafaqa ahlu sunnati waljamaca wa hum ahlu lfiqhi walahari calaa ana axada laa yukhrijuhu danbuhu wain caduma min alislaam kitaabkiisa la dhaha tamhiid juska lixiyo tobnaad saddex boqol iyo shan iyo toban buu sidaa ku yidhi ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsan yihiin aba weynaadee dembi aan gaalnimo gaadhsiisnayn qofna inaanu ku gaaloobahayn haddii qofku se uu xalaashado oo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay uu xalaashaduu idhaa waa i xalaal arrinta noocaasi waxay noqonaysaa kufri iyo gaalnimo waxaanu qofku ku gaaloobayn waa samaynta uun biduuni istixlaal laakiin hadduu xalaashado waa gaalnimo weeye istixlaalkuna macnii qofku inuu waxaan ku celceliyuu sameeyo oo keliya oo ficil ahaan uu u sameeyo oo qura looma dariishan karo waa arrin qalbi ah oo waa maxay istixlaalku waa ictiqaadu annahu xalaalun lah waa inuu aamino waxan inuu xalaal yahay sidaasaanay ku qeexeen ahlulcilmigii waaweynaa oo wuxuu ihi sheekh islaam sida ku sugan asaarimu lmasluul man facala almaxaarima mustaxilan laha fahuwa kaafirun bilitifaaq qofka waxyaabaha ilaahay xarimay samaynaya isagoo xalaashanaya waa gaal sida laysku waafaqsan yahay mar kale wuxuu ihi sheekh islaam alistixlaalu walistixlaalu ictiqaadu annaha xalaalun lah istixlaalku waa inuu qofku aamino waxan inuu xalaalu yahay ibnulqayimna wuxuu ihi faina almustaxila lishayi huwa aladii yafcaluhu muctaqidan xillah markaa qofku haddii uu tusaale ahaan macsidan badiyo ama uu ku celceliyo looma daliishan kara inuu xalaashaday waayo istixlaalku waa arrin qalbiga weeye waxaana lagu ogaan karaa inuu qofku dee isagu caddeeyo idhaahdo waxan xalaal buu ii yahay ama xalaal baan ka aaminsanaya wixii la mida waayahay sidaasi ayay ahlu sunnuhu qabaan dad badan oo markaa khawaarijtii hore iyo kuwa imakaba jooga ka mid ah ayaa arrintaa ku khilaafsan waxaa jiray wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalama in khamriga aada u cabbi jiray kolba intuu cabuu sirkhaamaa lasoo qaban jiro saa la keeni jiro saa la jeedali jiray waa la sii daayaa haddana wuu soo sirkhaamaa waa la keenaa waa la jeedalaa markii dambey saxaabada qaar yidhaahdeen lacanahu llah ama akhzaahu llah alla ha nacdala ama alla ha dulleeye eh maxaa ka badan inta la keene lala yimaado isagoo kolba sirkhaansan ya mawaantoobahani muxuu ahaa markaasaa rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam ha nacdalina fa innahu yuxibu allaha warasuulah ninkani weligiiba khamriga ha iskaga noqnoqdee oo naftiisu ha ka xoog badatay haddana ilah iyo rasuulkiisuu jeceliyey sala allahu calayhi wasalam markaa xadiidkaasi muxuu daliil cad u yahay macaasidaasi inaan waxa weeye lagu gaaloobayn haddaanu qofku xalaashanahayn waayah qaala almualifu raxmat ullaahi calayhi wa qaala kaiiru minhum masalada halkan uu soo wadaa waxay ku saabsan tahay iimaanka iyo islaamku ma isku mid baa mise way kala duwan yihiin marka aqwaashana sheekhaa soo raraya waa dul maraynaa wa qaala waxay idhaahdeen kaiirun in badanoo minhum ay min ahli sunnati ahli sunnaha ka mid ina aliimaana iimaanku qowlun wa camalun weeye walislaama ay wa ina alislaama islaamkuna ficlu maa furida ficlu maa shaygii in la sameeyo weeye furida lagu faral yeela cala alinsaani qofka an yafcalahu inuu sameeyo idaa dukira haddii la sheegana kullu smin magac kaste oo ahaaday islaamka iyo iimaanka calaa xidatihi gaar ahaantiisa haddii loo sheego madmuuman xaalo loo geeyey ilal aakhari ka kale oo macnii meel lagu wada sheego oo faqiila la yidhaahdo almu'minuuna mu'miniintiiyo walmuslimuuna muslimiinta jamiican iyadoo la jamciyey aw mufradayni jamiican jama xaale ay yihiin aw mufradayni ama mufrad ay yihiin oo la yidhaha almu'minu walmuslimu uriidda waxaa loola jeedaa biaxadihimaa midkood macnan macna ayaa loola jeedaa macnahaasoo lam yurad aan loola jeedin bilaakhari ka kale oo haddii waxa weeye meel lagu wada sheego islaamnimada iyo iimaanka ama ha la jamciyo ama ha la ifraadiye eh laba macnay kala yeelanayaan buu leeyihi wain dukira haddii la sheego axadulismayni labada magac midkood haddii la sheego oo aynu nas ku aragno ama meel ku aragno iimaaniyadoo la sheegayo ama islaamnimo shamila wuu koobayaa kaa la sheegay alkulla waxoo dhan kii kalena wuu koobayaa wacamahum wuu caamyeelay waaya marka qowlkaasi kaa weeye qaala wuxuu uhi wakaiiru minhum in badan oo ahlu sunnaha ka midina qaaluu waxay idhaahdeen alislaamu islaamnimadiiyo waliimaanu iimaanku waaxidun mid weeye waa isku mid un waa laba magac oo limusamaa waaxid shay qura la wada yidhaabay leeyi faqaala allahu caza wajal alla wuxuu uhi waman yebtaqi qofka dalba khayra alislaami islaamka kayrkii diinan diin ahaan u dalba falan yuqbala minhu laga aqbali maayo marka waxay idhaahdeen halkan dee islaam qura looma jeeda iimaanna waa loo jeeda marka inay islaamnimadii iyo iimaankii isku midu yihiin baa laga daliishanayaa bay idhaahdeen sidaa awgeed buu sii caddeeyuu yihi falow ana aliimaana haddii iimaanku khayruhu ay khayrulislaami islaamka aanu ahaadeen oo wax kaloo islaamka ka duwan uu ahaan la lam yuqbal lama aqbaleen wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi fa akhrajna waanu ka soo saarnay man kaana ciddii ku sugnayd fiihaa dhexdeeda ay fii quraa qowmi luut waa tuulayaashii ama magaalooyinkii qoomkii nebi luud calayhi salaam ay deganaayeen fa akhrajnaa waxaanu ka saarnay man kaana fiihaa ciddii dhexdeeda ku sugnayd oo min almu'miniina mu'miniin ahaatay famaa wajadnaa kamaanaan helin fiihaa dhexdeeda hayra beytin guri waxaan ahaynoo min almuslimiina muslimiinta ka mida guri uun baanu ka helay muslimiinta ka mida waa ummad dhan oo meel degan oo rasuul calayhi salaatu wasalaam ilaahay u diray rusushiisa ka mida oo dacwadda iyo khayrka loogu baaqay in badan oo haddana hal qoys hal qoys ayaa dacwaddaasi ka qaatay qoyskaasina waa qoyskii rasuulkaa ilaahay uu soo diray jalla wacala hadda tasawura walaalayaal waa ummad dhan oo ilaahay rasuul u diray halkaa qoys baa dacwaddii ka qaatay khayrka waxay taasi markaa halkaa faa'iido weyn baa laga qaadanayaaoo qofka daaciga ahi marnaba inuu quusto maaha ee khayrka dadka u sheegayaa waayo haddii ilaahay ummadda uu hanuuniyo oo dadku khayrka ay u soo jeedsadaanna waa alxamdu lilaah haddii kalena qofka daaciga ahi isagu hawshiisii buu gutoo marnaba qadi maayo waay in la niyad jabana ma aha oo qofku markuu xoogay arka dadkii oo sii yaro jeeda ama waxa weeyaan aan soo jeedin qofka daacigii inuu idhaahda ma aha kuwani khayrna qaadan maayaan waa khayrlaawayaale naga dah weliba gurigaasi muslimiinta ka mid ahaa dadka joogay wada mu'miniin may ahayn oo sidaynu sheegi doonno imra'atu luut calayhi salaam ayaa qoyskan ka mid ahayd oo aan mu'minad ahayn marka aayaddan labaadna waxay u deliishadeen inay isku mid yihiin wa minhum waxaa ka mid ah ahlu sunnaha man dahaba kuwo ku tegay ilaa ana alislaama in islaamku mukhtasun uu gaar ku yahay bilistislaami in laysu dhiibo lilaahi ilaahay jalla wacala oo loo hoggaansamo waalkhuduuci lahu iyo in laysu duleeyo ilaahay jalla wacala waalinqiyaadi iyo in loogu hoggaansamo lixukmihi xukumkiisa fii maa sida huwa addoonku mu'minun bihi uu rumaysan yahay sidaa uu rumaysan yahay xukumka ilaahay inuu ugu hoggaansamo oo uu u fuliyo ula yimaado kamaa qaala ay liqowli illaahi tacaala baa u daliila qaalat ilacraabu qoladii acraabta ahayd waxay tidhi aamanaa waanu rumaynay ilaahay qul waxaad tidhaahdaa lam tu'minuu maydaan rumayn walaakiin ha yeeshee quuluu waxaad tidhaahdaan aslamna waanu hogaansannay walamaa yadkhul iliimaanu iimaankuna ma gelin fii quluubikum quluubtiinna ma gelin quluubtiinna ma gelin wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi yamunuuna calayka waxay kuugu manno sheeganayaan an aslamuu ay bian aslamuu inay islaameen qul waxaad tidhaahdaa laa tamunuu calaya ha igu manno sheeganina islaamakum ay biislaamikum islaamnimadiina ha igu mano sheeganina oo ha odhanina waxa weeye laabta ha garaacin oo ha odhanina annaga iyadoon cidinana la dagaalamin oo aan wax dhibaato nagu bixin baanu iska islaamnay ya halka dadka kale waxa weeyaan maaragtay dagaal lagu muslimiyey bal illaahu bale allaahu ilaahay baa yamunu calaykum idinku mano sheeganaya ya an hadaakum inuu idinku hanuuniyey daraaddeed liliimaani iimaanka ilaahay baa idinku mano sheeganaya inuu idin hanuuniyo iimaanka uu idinku hanuuniyey qaala wuxuu uhi wahaadaa naskanina aydan noqode daliilun wuxuu daliil u yahay liman qaala cidda tidhi humaa labadoodani waaxidun waa mid weeye waa tahay masaladan haddii aynu eegno saddex qowl bay soo raraan waxaa alimaamu zuhri laga soo raray inuu yihi farqa udhexeeya farqiga udhexeeya waxa weeye islaamnimadu waa kelmadda kelmadda laa ilaaha ila allah iimaankuna waa camalkii kale waxaa kaloo bacdu ahli sunna ay ku tegeen iimaankiiyo islaamnimadu inay isku mid yihiin rag badan oo qamaamuurtii ahlu sunnaha ka mid ahaabaa qowlkaa laga soo raray sida moxamed ibnu nasr almarwasi sida alimaamu albukhaari sida ibnu cabdilbar sida sufyaan qudhiisa waa laga soo raray marka rag badan baa taa maray waay waxaa se ay ahlu sunnuhu u badan yihiin ama jumhuuru ahli sunna ay qabaan in farqi u dhexeeya islaamnimada iyo iimaanka farqiga u dhexeeyana wuxuu noqonayaa waxay ka mid yihiin kelimaadka la idhaahda ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca ida ijtamaca iftaraqa haddii meel lagu wada sheegay islaamnimada iyo iimaanka iftaraqa way kala tegayaan oo kala macno ayay noqonayaan oo mid waliba macnaha anka kale loo jeedin baa loola jeedaa waana taa uu sheekhu tilmaamayo ee uu leeyahay ida dukira kulu smin calaa xidatihi madmuuman ila alaakhari faqiila almuminuuna wlmuslimuuna jamiica aw mufradayn uriida biaxadiha macna lam yurad bilaaakhari waida ftaraqa ijtamaca waida ftaraqaa hadday kala tagaan oo macnii la kala sheego oo aan meel laysku raacine la kala sheego midba meel gaara lagu sheegana ijtamaca way kulmayaan oo macnihii kaa la sheegay kolba kaa kale ee maqan macnihiisina uu ku dhex jira soo aragtid wahada alqowlu huwa saxiix qowlkaasina waa qowlka saxiixa waa qowlka nusuustu ku tusayso ilaan asalka madhabka ahlu sunnaha iyo caqiidada iyo maaragtay diintao dhan maxay ku dhisantahay itibaac soo maha markaa qowlkaasi waa qowlka daliilka u dhow sababtoo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii jibriil u yimi ee islaamnimada iyo iimaanka uu weydiiyey ya ee uu marna ku yihi akhbirnii can ilislaam marna akhbirnii can iliimaan meel baa lagu wada sheegay soo maha laba shay oo kala duwan buu rasuulku ku fasiray sala allahu caleyh wasalam oo islaamkiina wuxuu ku fasiray acmaashii daahirka ahayd shahaadateynkii in la qiro salaadii zakadii soomkii xajkii acmaasha daahirkaa buu ku fasiray iimaankiina wuxuu ku fasiray waxyaabaha markaa qarsoon ee qalbiga ku jira in ilaahay la rumeeyo kutubtiisa malaa'igtiisa wahaakada marka haddii meel lagu wada sheego dee waa in sidaa loo kala farqiyo haddii laakiin la kala sheego tusaalahaan islaam aynu meel ku aragno iimaankina wuu ku dhex jiraa islaam keliyao iimaan ka maran maaha ma fahamtid oo waxaa sii caddaynaya xadiidkii wafdigii cabdilqays rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam iimaan buu faray markaasuu ihi ma garanaysaan aliimaanu bilaahi wuxuu yahay kolkaasuu ugu fasiray acmaashii daahirka ahayd sida shahaadateynkii in la qira iyo salaaddii iyo arrimahaasuu ugu fasiray arrimihii xadiidka jibriiluu ku fasiray islaamka qudhoodii ayuu ku fasiray maxay xadiidka cabdilqays iimaankii uu ku fasiray markaa iimaanka marka gaar loo sheego islaamkiina wuu ku hoos jiraa islaamka marka gaar loo sheego iimaankiina wuu ku hoos jiraa laakiin marka meel lagu wada sheego islaamkuna waxaa lagu fasiraya acmaasha daahirka ah ee muuqata iimaankana acmaasha iyo waxyaabaha markaa tasdiiqa iyo ictiqaadka iyo waxyaabaha qalbiga ah ee qarsoon baa lagu fasiraya ma fahanteen hada huwa taxqiiqu fi hadihi lmas'ala dee inay kala duwan yihiinna waxa u daliila qur-aanka la kala tafriiqiyey in almuslimiina wlmuslimaati wlmuminiina wlmuminaat waa laysku cadfay markaa inay kala duwan yihiin baa laga qaadanaya soo ma aragtid kadalika xadiidkaa jibriil baa u daliila adilo kalena way jirta intaa markaad fahantay aayaddaa qur-aanka ah waman yabtaqi khayra alislaami diinan ay culimmada qaar u daliishadeen inay isku mid yihiin waxaa la odhanayaa imaka islaamkii unbaa gaar loo sheegay mar haddii islaamkii gaar loo sheegay iimaankina he wuu ka hoos jiraa dee soo maah wuu ka hoos jiraa iimaankina wuu ka hoos jiraa aayaddan labaad ay soo qaateenee fa akhrajna man kaana fiiha min almuminiina famaa wajadna fiiha hayra beyti min almuslimiin qoladale waa isku mid waxay ka deliishanayaan iimaanka iyo markaa muslimiinta iyo muminiintu waa isku midonood iimaanka iyo islaamnimadu waa isku mid laakiin waxaa la odhanayaa aayaddu waxay daliilutahay inay kala duwan yihiin marka meel lagu wada sheego waayo ciddii muminiinaanu ka saaray baa ilahay yihi jala wacala markii la halaagayey qoomka qowmuluud ee badbaadaysay hal guri un baanaanu ka helay wax muslimiinah marka markuu ilaahay qoyskaa sheegaayey qoys muminiina ma odhane qoys muslimiina buu ihi waayo qoyskaa waxa ku jirtay xaaskii nebi luud calayhi salaam oo daahir ahaan diinta ayay muujisanaysay laakiin baatin ahaan dee gaalad bay ahayd oo qoomkeedii xumaa bay la socotay sida ilahay yihi wadaraba allaahu maala liladiina kafa daraba allaahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina asaalixayni fakhaanataahuma xagga gogashay ku khiyaameeyeen ma aha ee waa xagga waxa weeye diinta ayay ku khiyaameeyeen khaanataahuma falam yuqniya canhuma min allahi shaya waay marka islaamnimaday muujisanaysay sidaa awgeed daahir ahaan iyo muuqaal ahaan dee muslimiintay ku tirsanayd soo maaha laakiin xaqiiq ahaan ahluliimaanka miyay ka mid ahayd maye kamay mid ahayn ma fahanteen sirta markaa ilaahay markuu sheegaayo dadkii la saaray ee la badbaadiyey uu muminiin uga cabiray beydkana muslimiin uu uga cabiray waa taasay ahlulcilmigu yidhahdeen balaaqada qur-aankuna waa cajiib qofkuna mar kastoo uu fahmo oo usii dhaadhaco macaaniyaaba ayuu arkaya aayaddan dambe ee qaalat ilacraabu aamanaa qul lam tu'minuu ahlulcilmigu laba tafsiir bay ku leeyihiin qolada le islaamnimadii iyo iimaanku waa isku mid waxay leeyihiin waxa weeye nimankani munaafiqiin bay ahaayeen sidaa awgeed baa alla uu yidhi qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna daahir ahaan baanu u hogaansanay dhaha laakiin waanu rumaynaa ha odhanina dhaha baa leeyihi waayo munaafiqiin baa qalbigaana iimaanka hayn bay dhahdeen bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maya e munaafiqiin may ahayne muminiin bay ahaayeen dhaba ha yeeshee dee iimaankoodiibaa markaasuun ay maaragtay ahaayo iimaankoodii maaan halkii la doonayay gaadhin oo iimaankii kaamilka ahaa kamaaluliimaan alwaajib ayaanay gaadhin maxaanay gaadhin kamaaluliimaan alwaajib baanay gaadhin waa tahay qowlka saxiixa ayna kaa weeye marka nimankani munaafiqiin may ahayn ha yeeshee iimaankii waajibka ahaa ayaanay gaadhin waay aayaddan dambe ee haddii allaba kuu roon yahay sheekhu uu soo arooriyey islaamnimadiiyo iimaankii iyadana meel baa lagu wada sheegay waxaana deliishaday qolyaha odhanaya waa isku mid ha yeeshee waxaa la leeyahay mar haddii meel lagu wada sheegay mid waliba waxa weeye macne ayuu yeelanayaa qaala wuxuu hi wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu in allaha ilaaha yukhriju wuxuu ka soo saarayaa min annaari naarta qowman duul duulkaasoo min ahli tawxiid ahlu tawxiidka ka mid ahaaday bishafaacati shaaficiina kuwa ergeeya shafaacadoodu kaga soo saarayaa biraxmatihi raxmadiisa ku xasilaysa mise wa biraxmatihi waayahay qaala wuxuu hi waina shafaacata ergaduna xaqun xaq weeye masalada ku saabsan shafaacada aakhira dadka ahluliimaanka ciddii ilaahay doone ee ka mid ah waa loo ergeynaya laakiin gaalada loo shafaaco qaadi maayo shafaacadaasi suganina nusuusta lagu sugayna waa ta ilaahay jala wacalaa uu ogolaado cidda loo ergeynayaana cid ahlu tawxiid ay tahay shafaacadii aadka ay u diideen nimanka la idhaahdo khawaarij iyo muctasilo ahlu sunnuhuna markaa axaadiista ku soo aroortay ee aada u soo rari jireen ee kutubta caqiidada aada ugaga warrami jireenna waa shafaacada la ydhaha shafaacatu ahlilkabaa'ir waa shafaacada ku saabsan in loo ergeynaayo dad kabaa'ir iyo dunuub ku dhintay adduunyada iyagoon ka toobad keenin ha yeeshee ahlu tawxiid ahaa tawxiidkii iyo iimaankii wax ka hayay shafaacada noocaasa bay leeyihin ahlu sunnuhu way sugan tahay oo ciddii ilaahay doonee dadkaa ka mida waa loo ergeynaya rasuulkaa ergeynaya sala allahu calayhi wasalam ambiyadii kalea ergeynaya malaa'igtaa ergeynaysa muminiintaa ergeynaysa xataa acmaasha qaarina ergeynayaan ba laynoo sheegay waayahay markaa shafaacadaasi waa xaq axaadiista shafaacada ahlulkabaa'irka ku soo aroortay oo keliyaana mutawaatira hadda noocyada kale shafaacada marka laga yimaado leanna shafaacatlcudmaa baa jirta oo shafaacooyinkii rasuulka ku gaarka ahaa sala allahu calayh wasalam baa jiro oo soo maah shafaacooyin kalea jiro oo shafaacatu ahlilkabaa'ir axaadiista gaar ahaanteeda ugu soo aroorta waa mutawaatir wey mima tawaatara xadiidu man kadab man banaa lilaahi beytan waxtasib waru'yatu shafaacatu walxawdu wamasxu khufayni wahadii bacdu xadiista mutawaatirkaa baa sheegaysa akhrijuu min annaari man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min iimaan sooma aragtaan in dad ahlu tawxiid oo naarta galay laga soo saari doono shafaacadu markaa waa xaq weeye shafaacada sugane qaala wuxuu uhi wa ina alxawda darka rasuulkuna xaqun xaq weeye masalada ku saabsan shafaacadaa ay diidan yihiin khawaarij iyo muctasilo waxay ku dhisantahy masaladii hore ahlulkabaa'irka oo islaamnimada way ka saarayeen soo maaha waxay leeyihin islaamnimaba kumuu dhimanayo shafaacadan aad leeda waa loo shafaaco qaadaya waa maxay famaa tanfachum shafaacatu shaaficiina bay ku dareerinayaan iyo nusuustii gaalada ku soo aroorta la soco wa ina alxawda darka rasuulkuna xaqun xaq weeye darka rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waa mid aada u weyn waa mid aada iyo aada u macaan waa mid waxa weeye aada iyo aada u qurux badan waa mid lagu haraad baxayo yowma alcadshi alakbar maalinka haraadka weyni jiro intay nooshay adduunyada joogta shareecada iyo sunnada nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ciddii ka cabtay ee ku dadaashay ee ku toosnaatay ayaa maalinkaa la dhibanyay la haraadanya xawdka rasuulka ka cabaysa sala allahu aleh wasalam sidaa awgeed baa rasuulku inoo sheegay dad in laga furdhin doono oo laga eriyi doono darka rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka xawdka rasuulkuna waa xaq ilaa in makadan aynu joognana waa mid jira oo waa kii rasuulku lahaa sala allahu alay wasalam hadda xawdkaygii baan arkaya ilaahay baa tusayey jala wacala axaadiidta ku soo aroortay darka rasuulkuna waa mutawaatira ya waa mutawaatira weeye waa axaadiid aada u badan koobabuu markaa leeyahay nooca biyihiisu eegiyini dhadhankay leeyihin waxaasoo dhan baa rasuulku inoo sheegay sala allahu alay wasalam marka waa arrin heybih oo maqan oo nusuustu ay ka warantay dadka qaarna ay inkireen sidaa awgeedba xataa kutubta ictiqaadka loogu maaragtay sugaya qaala wuxuu uhi walmiisaana xaqun miisaankuna waa xaq weeye miisaankuna waa xaq xawdkan iyo miisaankan iyo shafaacadan iyo kutub gaara had iyo jeer jirto oo mowduuca u gaarina way jirta kutubdii ay ku yaalaana way jirta masalada shafaacadoo kale waxaa jira kitaab axaadiitiisa axaadiista ku soo aroortay aada loogu ururiyeyoo kitaabu shafaaca la idhaayo oo qore caalimkii weynaa muxadidka ahaa muxadithu lyaman alcalaama almuxadith muqbil ibnu haadi alwaadici raxmat ullaahi calayh waa kitaab qiimo badan weeye kitaabu shafaaca la idhaaho marka waa marji cajiiba baabka marka la joogo wlmiisaana xaqun miisaankuna waa xaq miisaan xaqiiqiya inuu yahay bay ahlu sunnuhu rumaysan yihin qur-aanka iyo xadiidkana in badan buu ku soo arooray waxaanu leeyahay laba kafadood buu leeyahy lisaan ma leeyahy lisaan ya carabkan yaree labada kafadood ka dhex taagan kutubta caqiidada in badan waxaad ku arkaysaa iyagoona lahu kifataani lahu lisaan wa kifataan ama lahu kifataani wa lisaan ya walahu lisaanu kifataahu tuqiimuhu lmaxsuusa cinda di liimaani ibnuqayim nuuniyada waa ka ku odhanaya laakiin anigu ma garanayo wax maaragtay nas ah oo saxiixa oo ku soo arooray lisaanka laa saxaabada wax kaga sugnaaday iyo walaa wax maaragtay axaadiid oo ku sugnaatay mirna mahayn ibnu cabaas baa laga wariyey laakiin dariiq daciif jiddana baa lagaga wariyo kama sugna waxay baaxisiinta qaarkood sheegaan alxasan albasri cidda ugu fog ee maaragtay sheegtay ama uu ka sugan yahay waa alxasan albasri taabicigii la odhan jiray dee arrinkana waa arrin kolley maqanoo waxa weeye athar taabici oo keliya laguma sugi karo wallahu aclam ya haddii markaa uu sugnaado oo laydhaa ijmaaca ku sugani waa xaqiiqi ama dee nasba loo helo waynu sugaynaa wlmiisaana xaqun miisaankuna xaq weeye waa la ismiisaamaya walxisaaba xaqun xisaabtuna xaq weeye xisaabtana dadku saddex qaybood bay ugu qaybsamayaan qayb laba xisaabin maayaba yadkhuluuna aljanata bikayri xisaabin walaa cadaab qaybna waxaa la xisaabinaya xisaaban yasiiran wa ama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran ilaahay xisaabteenna ha fududay xisaabtaa yasiirkaana rasuulku wuxuu ku fasiray sala allahu alay wasalam alcardu bandhig in addoonka loo bandhigo ilaahay jala wacalaa qofka muuminkaa intuu la gaar noqdo fadeexdayn maayo ee intuu ilaahay jala wacalaa la gaar noqdo oo uu asturkiisa yeelo ayuu odhanayaa addoonkaygo dembigaa ma samaysa maalinta kaa kale ma samaysa maalinta kaa ma samaysa maalinta kaa dunuubtiisuu qirsiinaya markuu wada qirtee uu isu arkay inuu halaagsamay ayaa ilaahay ku odhanaya biraxmatihi wa fadlihi wa manih adduunyadana waan ku asturay maantana waan ku dhaafay waa ka muminka marka xisaabta yasiirkabaa ilahay ayuu xisaabinaya dadka qaarna xisaab adag oo casiira la xisaabinaya waa kii rasuulku lahaa man nuuqisha alxisaabu cudib haddaba xisaabta iyo miisaanka xisaabtaa horeynaysa sidaa awgeed baa waxa fiicnaan lahayd inuu sheikhu miisaanka dambaysiiyu ha walxisaaba xaqun walmiisaana xaqun miisaankana sida saxiixa ee adiladu sheegayso ee camalkana waa la miisaamaya caamilka oo qofkiiana waa la miisaamaya suxuful acmaal oo xaashiyihii camalada lagu qorayeyna waa la miisaamaya intaba nusuustaa sheegaysa qaala wuxuu uhi walaa yaqطacuuna jari maayaan calaa axadin ay liaxadin qofna u jari maayaan qofkaasoo min ahlilmilati dadka ahludiinka ah ka mida annahu min ahliljannati ahlujannaha inuu ka mid yahay u jari maayaan oo odhan maayaan adigu hebelow ahlujannaatay aw annahu min ahlinaari ama ahlu naarka inuu ka mid yahay oo odhan maayaan adigu ahlu naar baatay marka calaa axadin baa nusqadahan qoran waxa fiican baad moodaa nusqada sharaxa sida ku qoran liaxadin in la yidhaha liaxadin dee markaa calaadan sidaada loo daayana waa calaa waa bimacnaa laam waayo xuruufuljarri yanubu bacduha can bacdin bay qaacidadu tahay xuruufta jarku way kala naayib noqotaa soo ma saasaa macnuhu waxa weeye ku saxmaya walaa yaqطacuuna u jari maayaan u goyn maayaan calaa axadin ay liaxadin axadna oo min ahlilmilati ka mid a annahu min ahliljannati aw annahu min ahli naar inuu ahlujanno iyo ama ahlunaar yahay u jari maayaan lianna cilma daalika maxaa yeelay arrinkaa ogaalkiisu muqayabun waa mid ka maqan canhom addoommaha waa mid ka maqan ma oga addoommuhu laa yadruuna garan maayaan calaa maadaa yamuutu muxuu qofku ku dhiman doonaa ma garanaya acala alislaami ma islaamnimu ku dhiman doonaa am cala alkufri mase gaalnimo imaka qofku haba wanaagsanaado oo qof toosanba ha noqdee miyaa loogu khatimi mise waa karkaar ku weydaaran ma garanaya ma sheegi karo ilaahay unbaa og soo ma imaka haba xumaado oo dowdarba ha noqdo waxa weeye meelaha cararayee miyaa ilaahay toobadda waafajin uu ka toobad aqbali oo khaatimo uu khaatimo wanaajisan mise waa ilaahay baa garanaya walaakiin ha yeeshe yaquuluuna waxay la odhanayaan ahlu sunnuhu ina man maata qofka ku dhinta cala alislaami islaamnimo mujtaniban xaala uu ka fogaanayo lilkabaa'iri kabaa'irta iyo walahwaayi hawooyinka alahwaa waxa looga jeedaa waa jamcu hawano waa bidaci baa looga jeeda soo aragtaan musalaxaasi alahwaa haddaad meelaha ku aragto waa bidac waayahay iyo walaahaami dunuubta isagoo ka dheeraanaya hadduu dhinto fa huwa kaasi min ahliljannati ahlujannuhu ka mid yahay liqowlihi tacaala waxa u daliila hadalku alla yidhi ina aladiina kuwa aamanuu iimaanka la yimi wacamilu saalixaati camalada wanaagsan sameeyey walam yadkur ilaahay kama sheegin canhum iyaga xaggooda dembin wax dembiya kama sheegin ulaa'ika kuwaasi hum iyagu khayru lbariya dadka kuwa ugu khayrka badan weeye jazaauhum abaalmarintoodu cinda rabbihim rabbigood agtooda la abaalmariyaa jannaatu cadnin jannooyinkii nagaanshaha weeye jannooyinkii lagu nagaanay waayahay markaa wuxuu sheegayaa oo masaladani ay tahay cid markaa muslimiinta ka mid a ma la odhanayaa waa inahu waa min ahli ljanna ama inahu min ahli nnaar arintaas waxay u qaybsamaysaa sida hadalka sheekhuba uu tilmaamayo laba qaybood shahaadatun bilcayn iyo shahaadatun bilwasfi baa loo qaybinaya shahaadatun bilcayn iyo shahaadatun bilwasfi shahaadatun bilcayn waxaa looga jeedaa shaksi gaara in jannada looga marakaco la yidhaha anta min ahli janna ama shaksi gaara naarta looga marakaco ta noocaasi waxa weeye daliil bay u baahantay oo cid gaara in janno ama naar looga marakaca daliil gaaray u baahanta oo si gaara u sheegaya hebel waa min ahli janna sida saxaabo badan rasuulku uuga marakacay maxay jannada oo aragtaan waay laakiin shahaadatun bilwasfi baa jiro oo si guud waxaa loo odhanayaa dadka ahluliimaanka ah ee toosane waxa weeyaan maaragtay kabaa'irta iyo xumaanta ka dheeraada ee ilaahay khayr cibaadadiisa ku toosanee saas waa min ahli janna si guud loo odhanay sida qur-aankaba in badan ku soo aroortay in aladiina aamanuu wacamilu saalixaati kuwa iimaanka iyo camalka wanaagsan sameeyey waa min ahli janna si guud baa loo odhanay kuwa gaalada ah ee xun ee mushrikiinta ah ee ilaahay ka fogna waa min ahli naar baa loo odhanay soo ma aragtaan qofku markuu ahluliimaan yahay xataa hadduu qof xun yahay oo aan wanaagsanayn mar hadduu qof muslima yahay lama odhan karo waxa wey waa min ahli naar baate ama ahlu naar baate ama naartaad gelaysa xaasha ama camalkaagiibaa buriye waxyaaba noocaas si gaara looguma odhan karo xaasha qofkuna haba wanaagsanaadoo khayr badan ha muujista ee si gaara daliil la-aan jannadaad gelaysaa looguma odhan karo xaasha waayo arrintaa ilaahay unbaa og ilaahay baa waxa weye yaqaana ahlulcilmiguna waxa laa yudkhalu bayna allaahi wa cibaadi bayna allaahi wa bayna cibaadi ilaahiyo addoomihiisa lama dhex galo oo imaka qofkuna haba xumaadee halkaa taagan ma odhan karti ilahay adiga wuu ku cadaabaya yaa kugu yihi ilahay baa cadaabaya waruma haysid maogta qisadii inagu soo martay kitaabu tawxiidka waynu garanaynaa labadii nin ee saaxiibka ahaa ama isyaqaana ee midna khayrka badnaa cibaadada badnaa midna sharka badnaa ee uu kolbar sharkaa kusoo mari jiray ee uu waanin jiray war waxaan iska daa war sharkan iska daa war ka daa war ka daa war ka daa maalintii dambu shar ku soo maray uu weynaystay warkada warkaasuu abucita ilaya raqiiba abucita calaya raqiiba horta miyaa laysoo kaadira orodoo dayn mayne aniga ilaahay sukaayadaayo orod naga tag ku yidhi markaasuu waxooga intuu xalaaqay yidhi wallaahi laa yakfir allahu lak ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ku dembi dhaafi maayo dee wixii ka raacay waxa weeye waa inagii soo marra waa garanaysa marka ilaahiyo addoomihiisa lama dhex galo ha yeeshee maxay ahlu sunnu u yidhaahdaan qofka wanaagsan ee toosan ee khayrka leh wanaag baynu u rajaynayna qofka musiiga ah ee had iyo jeer xumaan lowga ah ee dhib lowgaana waynu u baqanaynaa waynu hee u baqanaynaa waxaynu leenahay wallahi khatar buu kaasi ku jira haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala u dembi dhaafin soo ma aragtid waayahay qaala wuxuu uhi waman shahida lahu nabiyu cidda nebigu waa uqiro sala allahu calayhi wasalama bicaynihi gaar ahaantiisa biannahu isagu min ahliljannati ahlujannaha inuu ka mid yahay cidduu uga marakaco waman shahida lahu nabiyu nabigu cidduu uga marakaco sala allahu calayhi wasalama bicaynihi gaar ahaantiisa biannahu min ahliljannati ahlujannaha inuu ka mid yahay ee wasaxa lahu daalika arrinkaasi uga sugnaado canhu can inabiy nabiga sala allahu calayh wasalam fa inahum ahlu sunnuhu yashhaduuna lahu bidaalika arrinkaa way uga markhaati kacayaan itibaacan raacis ay raacayaan darteed lirasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam iyo wa tasdiiqan rumaynay rumaynayaan daraaddeed liqowlihi hadalkiisa ciddii rasuulku gaar ahaan uga marakaco jannada sida alcasharatu lmubasharuuna biljanna sida xasan iyo xuseen sida ummad kaloo fara badan yaa ee xadiisku arrinkaa ku sugnaado way uga marakacayaan iyagoo rasuulka ku raacaya sala allahu alay wasalama rumaynayana taana faahfaahinteeda hore aynu soo aragnay qaala wuxu uhi wayaquuluuna waxay odhanayaan ina cadaaba alqabri cadaabu lqabrigu xaqun xaq weeye yucadibu llaahu ilaahay wuxuu ku cadaabayaa man istaxaqahu cidda mutaysatay cadaabu lqabriga in shaa hadduu doono wa in shaa hadduu doonana cafaa canhu wuu iska cafeeye liqowlihi tacaala baa u daliila annaaru naarta yucraduuna waa loo bandhigaya calayhaa korkeeda qoladaa maaragtay fircoon iyo ciddii raacday guduwan subixii iyo wa cashiyan galabtiiba ay sabaaxan wa masaa'an wayowma taquumu saacatu maalinka saacaddu ay kacaysana waa qiyaamahae adkhiluu galaa la odhanaya aala fircawna fircoon aalkiisiiyow ashad alcadaabi cadaabka u darangala aala fircawna fircoon qudhiisiiyow iyo ciddii raacdayow ashad alcadaabi cadaabka u darangala oo waa cadaabkii jahanamo cadaabka u daran fa ahbata ilaahay wuxuu u sugay lahum iyaga maa baqiyat dunya intay adduunyadu joogto cadaaban cadaab buu u sugay cadaabkaasoo bilquduwi waalcashiyi gelinka hor iyo ka dambaba qabsanaya duuna maa baynahumaa inta u dhaxaysa aan ku soconahay xataa idaa qaamat marka ay kacdo alqiyaamatu qiyaamu markuu kaco ee aakhiradii weyneyd la gaadho cudibuu waxa la cadaabaya ashad alcadaabi cadaabka u daran bilaa takhfiifin canhum iyagoo aan laga khafiifin ahayn kamaa kaana fi dunyaa sidii adduunyada ay ahayd waayahay sheekhu aayado qur-aan ah wuxuu inoo sheegay cadaabuulqabrigu inuu xaq yahy rasuulkaabaa yidhi sala allahu calayh wasalam cadaabuulqabri xaq cadaabulqabrigu waa xaq waa wax jiro weeye ciddii mutaysatay baana waxa weeye qabriga lagu cadaabaya waxaana rasuulku ina faray sala allahu calayh wasalam salaad kastoo aynu tukanayna aakhirkeeda ama xaggeeda dambe inaynu ilaahay ka magan gallo arrimo uu ku jira cadaabulqabrigu iyo cadaabka jahanamaba meeshaad aragtay qof lagu cadaabay waa gooldarro aad iyo aad weyn ilaahaynama bado waa tahay sheekhu aayado qur-aanu haddaba u deliishanayaa masalada waxa uga horeysa aayadda annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya ee fircoon iyo intii raacday alla kaga waramaayo waxaanu ibnu kaiir yidhaahdaa wahadihi laayatu aslun kabiirun fi istidlaali ahli sunnati calaa cadaabi lbarsakhi fi lqubuur aayaddani asal weyn bay u tahay deliishigaa marka ahlu sunnuhu ay ka deliishanayaan masaladaasi wuxuu markaa sheekhu tilmaamay ee gelinka horiyo ka dambaba cadaabkii waa loo bandhigaya bandhiga maxaa looga jeedaa bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen waa lagu gubayaa weeye macnuhu gelinka horiyo ka dambaba waa lagu gubaya in alla intaanay aakhiradii weynayd gaadhin cadaabkaa lagu gubayaana waa cadaabulqabrigi ilan kii weynaaye jahanamo lama gaadhin marka aakhiro la tagana kaa jahanamay usii gudbayaanoo kasii darankii hore bacdu ahlilcilmigina waxay idhaahdeen yucraduuna calayha quduwan wacashiyan waxa macnuhu yahay wallaahu aclam gelinka horiyo ka dambaba waxaa la tusayaa naarta halkay ka gelayaan naarta halkaasaa ka gelaysaan oo guryahaasaa ku leediin oo halkaa baas ayaa idiin soo socota iyagoo qabrigana ku cadaaban ayaa haddana gelin horiyo mid dambaba la tusayaa cadaabta halka ay leeyihiin iyo maaragta guryaha u dambeeya gelin horiyo gelin dambema waxaa looga jeedaa labadaa wakti baa la cadaabayaa intaa dhexe waa laga khafiifinayaa daahirka hadalka sheekhu siduu yahay waa sidaas weeye bacdu ahlilcilmina waxay idhahdeen waxaa looga jeedaa gelin horiyo mid dambe iyo maaragtay labadaba waa loo bandhigaya waa lagu gubaya macnihii cadaabku waa joogtaa looga jeeda marka gelin hore iyo gelin dambe la sheegay intii udhexaysana way la socotaayo cadaabku he waa mid joogtaa sida macluumkaana waxa weeye ee, cadaabka qabriga ilaahay jala wacalaa uu qofka gaalkaa qabriga ku cadaabayo waa mid maaragta loo joogtaynayo waa tahay si kastaba ha haatee aayadda cadaabulqabrigu inuu xaq yahay baa laga qaadanaya dadkaasina ay ku jiraan wa qaala waxaa kaloo rabbi yihi waman acrada cidda ka jeedsata can dikrii dikrigeyga oo qur-aanka lagu fasiray fa ina lahu kaasi wuxuu leeyahay maciishatan nolol noloshaasoo dankan cidhiidhiya qof kastoo xuska ilaahay iyo qur-aanka iyo waxyigan la soo dejiyey diintan ka jeedsada oo wax kale ka doorta ama kaga mashquulaa nolol cidhiidhiya ayuu leeyahay fa ina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhiyuu leeyahay yacni wuxuu u jeedaa rabbi qabla fanaa'i dunya adduunyadu intaanay dhammaanin ayuu nolol cidhiidhiya leeyahay Eh, macnii aakhirada weyn inta ka horaysa liqowlihi tacaala baa u daliila hadalku alla yihi bacda daalika intaa dabadeed wanaxshuruhu waanu soo xashrinaynaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame acmaa isagoo indhalo oo dam ah qofkii adduunyada ku indhaa qabay oo hagabsanayo dam ah ayaa qiyaama la soo xashrinaya acma albasar bayana ilaahay wuxuu caddeeyey ana almaciishata danka in nolosha cidhiidhiga ahi qabla yowmi alqiyaamati maalinka qiyaama ay ka horayso wa fii mucaayanatina aragtideenna alyahuuda aynu arkayna yahuudiya wanasaara kiristaanka iyo wlmushrikiina shirkiilayaasha filcayshi nolosha iyagoo ku sugan alraqdi ama alraqdi waasica ah alraqdi iyo alraqadiba waa la odhan karaa nolosha waasica ah ee ballaadhan iyagoo ku sugan iyo warafaahati ladnaanta ya warafaahiyati haddii la idhahna waa la midu ladnaanta iyagoo ku sugan filmaciishati nolosha ay ku ladan yihiin aragtideenna waxaa ku sugan maa shay baa ku sugan shaygaasoo yuclamu bihi lagu ogaanayo annahu lum yu- lam yurad ha annahu shaaniye lam yurid ba dheh musamaba ka dhig inaanu il- ula jeedin bihi een, hadalkaa inaanu ilaahay ula jeedin diiqa risqi cidhiidhiga waxa weeye arsaaqda fi lxayaati dunya nolosha adduunyo lagu cidhiidhiyo arsaaqda inaanu ula jeedin liwujuudina mushrikiina fii sacatin min arsaaqihim halkaa nuskhada wuxuu qoray liwujuudina ayuu qoray waay laakiin waxaad moodaa inay ka waadixsan tahay nuskhada kale odhanaysa liwujuudi mushrikiina soo maah ha doctor khumaystu taxqiijiye baa saa qoraysa liwujuudi mushrikiina jirista ay jiraan daraaddeed mushrikiin fii sacatin ku sugan waxa weeyaan maaragtay ballaadhnaan min arsaaqihim arsaaqdooda kaga sugan ballaadhnaan oo arsaaqda loo ballaadhiye macnihii wainamaa araada wuxuu la jeeday un bihi arrinka alla wuxuu la jeeday hadalkiisa iyo nolosha cidhiidhiga ah ee uu ku sheegay bacda almowti geerida dabadeed qabla alxashri qiyaamahana ka hor hadalkan sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoogu caddeeyo een, aayaddani waxay daliil u tahay cadaabulqabriga oo dadka qaar in qabriga lagu cadaabaya daliil sidee bay daliil ugu tahay waxay daliil ugu tahay een, eh, noloshan cidhiidhiga ahi inay qiyaamaha ka horeyso ayaa aayadda xaggeeda dambe daliil u yihi wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acman marka qiyaamaha noloshan cidhiidhiga way ka horeysa soo maha noloshaa cidhiidhigii mar haddii ay qiyaamaha ka horeyso dee ama adduunyaday noqonaysaa ama he qabrigay noqonaysaa yani fi lbarsakh ama fi dunya labada mid bay noqonaysaa buu leeyay wuxuu leeyahy inaanay ahayn fi dunya waxa u daliila gaaladii iyo mushrikiintii iyo yahuuddii baynu aragnaa ladan oo adduunyadii ku ladan buuri oo xaragoonaya oo gawaadhi cadcad oo qurux badan kaxaysanaya oo fooqya iyo maaragtay oo beeralaho iska ladan oo dhacdiidka u jiifa oo lacagta doolarka iyo diinaarka sidaa u kala rogaya oo aad u ladan oo waxay doonaan cunaya ayaynu aragnaa buuri mar haddaynu aragnaa adduunyadii inay ku ladan yihiin xayaatadan dankigaahina aakhiradii weyneed ay ka sokayso waa qabriga buuri oo qabriga ayaa xayaatada cidhiidhiga ah een, ay ku helayaan oo qabrigaa lagu cadaabaya buu leeyahy halkaasuu ka daliishaday kadaa qaala raximahu llah bacdu ahli lcilmina waxay idhaahdeen maya ee xayaatada dankiga ah ee cidhiidhiga ah ilaahay ma qaydin mar haddaanu qaydin oo aan wakhti gaara lagu xidhin adduunyadana way ku helayaan gaaladu barsakha iyo xabaalahana way ku helayaan aakhirada weyna xataa way ku helayaanoo intaba xayaatada cidhiidhigaa baa ilaahay baday soo ma aragtid oo waxa weeyaan marka ay ku sugan yihiin maxaa lagaga jawaabaya haddaa ladnaantan sheekhu halkan ku sheegay waxaa lagaga jawaabaya walow haba ladnaadaan muuqaal ahaane laakiin qalbigooda iyo nafsiyan marka loo eego idminaan iyo deganaansho ma haystaan lagama yaabana wax deganaansha ah ay hayaan ma jirto hoosta ka gubanaya way walaacsan yihiin way warwarsan yihiin way walbahaarsan yihiin soo ma aragtid sidaa awgeed baynu in badan aragnaa in qaarkood iyagoo guryo dhaadheer la ka u sarreeya iska soo tuura dam ninbaa wuxuu ka warramay ninay u shaqayn jireen oo gaal ahaa wuxuu ihi waxa weeye adduunyu halkaa taagna halka halkaasuu adduunya taagna helocopter buu markuu meel yar qabanayo halkan oo kale helocopter buu intuu raaco ayar halkaa ay dhigi jirta ma garata haddana noloshii baa u dhadhami weyday buui gow saanu maalintii dambe aragnay buui isagoo isqalqalaya ya saa isu qalqalaya buui oo saa isu jeexjeexaya wax saa makiinada wax saa isula dhacaya saanu ihi maxaa kugu dhacay oday maxaa ku helay de waa ninkaan u shaqaynayna buui oda lacagta ahaa suu ihi niyo waxbaan dareemayaa nafsiyan ayaan u dareemayaa hoosta ayaan wax wey wax ka dareemayaayo bal waxaan isle waxaan inaad ka nafisto oo magaranaysa uu dabadda kaaga soo baxo de miyuu ku nafisaya waa gaalnime weligiiba ha isqalqalo weligiiba ha isqalqalo siduu u wado berigii dambe wuxuu i waxaan dareemayaa buui inaan ayahay gebigaygu inaan ayahay nooc ay ah ayaan dareemayaa buui markaa dabadeetana halka ayadoo kaleu samaystay buui oo sida ayaduu u socon jirayoo nooc ay oo kale uu iska dhigi jiray buui waagii dambe waxa waxa weeye dad badan ee u hamiyey digleeyiin ama u hanqaltaagayin waa waxaasoo kale waa laga yaabaa inay u bandhigeen uu maaragtay uu diiday baa dhici karta weliba inay u bandhigeen bay u badantay marka calaa kulli xaal ikhwaani baaraka allahu fiikum waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen qofka gaalka ah iyo ka saaxibu macaasiga ah ee aan khayrlaawaha ah ee khayrka ka fog had iyo jeer intaan ciqaabka adduunye la gaadhin ciqaabka aakhira intaan la gaadhin adduunyaday ku ciqaaban yihin sheekha la idhaha ibnulqayim raximahullah madaarij saalikiinka kolkuu macnaynayo ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim balada akhira wuxuu odhanayaa dadka abraarta ah ee wanaagsanina intaan la gaadhin nicmada aakhira adduunyaday nicmo ku haystaan oo iimaankan iyo waxa weeye iطminaankan iyo deganaantan qofku iska degan yahay iyo cibaadadan iyo waa raaxu qofku dareemaya kuwaa kale fujaarta ahina intaan aakhiraba la gaadhin adduunyaday ku ciqaaban yihin oo waxa weeyaan markaa walbahaar iyo dhibaato iyo wax fara badan iyo qalaq badan ay ku sugan yihin marka waxay idhahdeen bacdu ahlilcilmi adduunyadana way ku dhiban yihin barsakhana waxa weeye nolosha cidhiidhiga ah bay ku mutaysanayaan oo qabrigaa lagu cadaabaya aakhirana waxa weeye kaba sii daran aakhirana kaba sii daran qaala wuxuu ihi sheekhu intaa dambe aan ku ilcelino wa qaala waxaa kaloo rabi ihi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan yacni wuxuu u jeedaa rabbi qabla fanaa'i dunya adduunyadu intaanay dhammaan liqowlihi tacaala bacda dalika wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma bayana alla wuxuu caddeeyey ana almaciishata danka nolosha cidhiidhiga ahi qabla yowmi alqiyaamati qiyaama inay ka horayso wa fii mucaayanatina aragtideenna waxa ku sugan alyahuuda yahuudda aynu arkayno iyo wanasaara iyo walmushrikiina fi lcayshi nolosha aynu ku arkayno araqadii ballaadhan iyo warafaahiyati ladnaanta fi lmaciishati nolosha ay ku ladan yihiin maa waxbaa ku sugan yuclamu bihi lagu ogaanayo an lahu lam yurid inaanu ula jeedin bihi nolosha cidhiidhiga alla inaanu ula jeedin diiqa risqi arsaaqda waxa weeye ku cidhiidhi noqoto fi lxayaati dunya nolosha adduunyo walow yaan loogaba jeedin baynu idhi arsaaqda ku cidhiidhi noqotee ha yeeshee si kalea dayq iyo cidhiidhi iyo dhibaato ay u haysata liwujuudi mushrikiina jirista ay jiraan daraaddeed mushrikiin fii sacatin ballaadhnaan kaga sugan min arsaaqihim arsaaqdooda wainamaa araada bihi wuxuu la jeeday min bacda almowti geerida dabadeed qabla alxashri isa soo saarkana ka hor wa yuminuuna waxay rumaynayaan ahlu sunuu bimasalati munkarin wa nakiir su-aasha munkar iyo nakiir bay rumaynayaan calaa maa habata bihi sida uu ku sugnaaday bihi maagaba alkhabaru xadiidku sida uu kaga sugnaaday can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam oo masalada munkar iyo nakiir waa fitnat lqabri weeye axaadiidta aayaad badan baa ku soo arooray cadaabu lqabriga labadaa aayadood baa ka mid ah waxaa ka mid a walanudiiqanahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacalahum yarjicuun oo loo daliishaday waxaa ka mid a walow taraa id idaalimuuna fii kamraati lmowti walmalaa'ikatu baasituu aydihim akhrijuu anfusakum alyowm waxaa ka mid a aayaad kale axaadiidta ku soo aroortay cadaabu lqabriga iyo naciimkiisa iyo fitnatu lqabrina waa mutawaatir bay ahlucilmigu yidhaahdeen o ahlucilmi badan ayaa sheegay masalada ku saabsan labada malag ee qofka imtixaanaya munkar iyo nakiir miyaa la idhaahdaa haa weeye munkar iyo nakiirna waxaa loogu bixiyey lianna qofkan ay u imanayaan ma garanayo hore uma sii aqoonin xadiidka labadooda magac sheegayaana waa xadiid xasana bay ahlulcilmigu yidhaahdeen xadiid sanadkiisu xasan yahay weeye sidaa awgeed baa inay labadaa magac leeyihiin oo ay laba malag yihiin baynu sidaa u rumaynayna qofkana waxay weydiinayaan man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuuk qofkii wanaagsan baa ilaahay sugaya kii kalena imtixaanka wuu ku dhacaya wayuminuuna waxay rumaynayaan ahlu sunuu bimasalati munkarin wanakiir su-aasha munkar iyo nakiir calaa maa habata bihi alkhabaru sida warku kaga sugnaaday can rasuuli ilaahi sala allahu aleyh wasalama maca qowli illaahi tacaala iyadoo lala qabo hadalka alla uu yidhi yuthabitu llah alla wuxuu sugayaa aladiina aamanuu kuwa iimaan kale wuxuu ku sugayaa bilqowli haabiti hadalka sugan hadalkaa suganina waa laa ilaaha ila allah waa towxiidka weeye towxiidka weeye fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyaa ilaahay ku sugaya oo intay nool yihin baa ilaahay waxa weeye sugaya wa fi laakhirati aakhirana ilaahay jala wacala uu ku sugaya wayudilu llaahu ilaahay wuxuu luminayaa alaalimiina kuwa aalimiintaana ilaahay waa luminaya wayafcalu llahu ilaahay wuxuu samaynaya maa yashaa wuxuu doono iyo wamaa warada waxa uu ku soo arooray tafsiiruhu tafsiirkiisu uu kaga soo arooray can nabiy nebiga sala allahu aleh wasalam waay wamaa warada tafsiiruhu can inabiyi sala allahu aleh wasalam waxaa tafsiirkiisu uu kaga soo arooray rasuulka hadalkaa ilaahayna way rumaynayaan ahlu sunnuhu marka aayaddan ilaahay wuxuu sheegay dadka ahluliimaanka inuu sugayo nolosha adduunye intay ku nool yihiin dadka ahluliimaanka ah ee iimaankooda ilaashada ee quweeya wuxuu ku sugayaa islaamnimada oo marka shubuhaad iyo waxyaabo shaki iyo diintoo laga lumo ee keensan karaa ay ku soo arooraan ilaahay wuxuu ku hanuuninaya yaqiinta inuu xaqa yaqiinsado uu ku dhego daliiladiisu waxa weeye ay u muuqdaan oo xaqa uu qabsado shahawaad markay ku soo arooraan shahawaad waxyaabahan macaasidaha naftu jeceshahayna ilaahay wuxuu waafajinayaa iraadada iyo doonista dhammayska tiran ama go-an oo uu ku hormariyo waxa ilaahay jeceliyey uu kaga hormariyo waxa naftiisu jeceshay yacanii ilaahay wuxuu waafajinayaa waxa ilaahay uu jeceliyey inuu ka hormariyo waxa naftiisu jeceshay marka shahawaad iyo wax lamid ay ku soo arooraan aakhirana ilaahay saasuu sugayaayo marka uu sii dhimanaayo uu khaatimo wanaagsan baa ilaahay ugu khatimaya islaamnimadu ku sugaya marka xabaasha la geliye qabriga la dhigana ilaahay subxaana watacaala imtixaankaa laga qaadayu ku sugaya rasuulkeennuna aayaddan uu fasiray oo wuxuu ihi almuslimu idaa su'ila fi lqabri yashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah dalika qowlu llahi tacaala yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit fi lxayaati dunya wafi laakhira akhrajahu lbukhaariy qofka muslimka ahi marka qabriga lagu weydiiye baa rasuulku yihi sala allahu alay wasalama su-aalaha ayuu ashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxameda rasuululah qiraya oo waa shahaadanaya towxiidkii ku dhegaya markaa qowlka haabitka ah ilaah aayadda ku sheegaya kaa weye sugista ilaahay sugaya kaa weye sooma aragtaan marka tafsiirka sheekhuu ishaarayna waa kaa marka fitnatu lqabrina way jirtaayo waa xaq faahfaahinteedana horaynu usoo mar subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online